kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaystirka iyo hirgelinta dastuurka soomaaliya ayaa kaalimaha hore uga jira ahdaafta waaweyn ee ay tiigsanayso dowladda soomaaliya ee xilligan ee uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud dastuurkan qabyada ah ayaa muddo sannado ah soo jiitamayay welina lama hubo xilliga la dhammaystiri doono iyo wakhtiga uu ansixin doono golaha shacabka ee soomaaliya hase yeeshee guddiyada ku howlan ee isugu jira kan madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta iyo kan baarlamaaniga ah ee kor kala socda hirgelinta dastuurka oo kaashanaya golaha fulinta ee xukuumadda ayaa horey u ballanqaaday in muddo ka yar laba sannadood ay ku dhammayn doonaan dhammaystirka dastuurka soomaaliya haddaba muxuu dastuurkani uga duwan yahay kuwii hore muddo intee la eg ayaa lagu soo dhammaystiri doonaa maxayse arrintani uga dhignaan doontaa dowladda soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale oo xiriir toos ah la leh dastuurka soomaaliya ayaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ee toddobaadkan ku falanqeyn doonaa waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka maxamed xasan idriis oo horeyna usoo noqday xildhibaan heer federaal ah maxamed xasan idriis waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsan tahay nuur adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a waa idin salaamaya
waa kaa qaadnay maxamed bal marka hore maxaan ku qeexi karnaa dastuurka kumeel gaarka ah ee aada hadda gacanta ku haysaan
waa mahadsan tahay runtii horta waxaan rabaa inaan waxyar si briefing oo kooban dastuur samaynta dalkan iyo muddooyinkii xilliyadii soo kala maray inaan kor maro oo laga soo bilaabaya marka laga soo bilaabo dastuurkii ugu horreeyay oo dalkan loo sameeyo oo ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii iyo kii ugu dambeeyey oo la sameeyey midka haddaan isticmaalayno oo la sameeyey labada kun iyo labayo tobankii waxaa u dhexaysay intaas ilaa iyo sagaal axdi qarameedyo laba ah iyo dasaatiir ka kooban toddobo ka kooban oo midkan labayo tobanka lagu daro ah ahdi qarameedkii ugu horreeyey oo laga soo bilaabo kii carta ergooyinkii carta isugu tegay labadii kun ay soo diyaariyeen ahdi qarameedku meel gaar ahaa ahdi qarameedkii federaaliga ahaa ee lagu soo dhisay dowladdii ambagatii lagu soo dhisay oo labada kun iyo afartii ahayd isagana iyo waxaa jiray qabyo qoraalka kareeto oo la diyaariyey oo ahdi qarameedka labada kun iyo afartii ku xigay qoraalkaas la diyaariyey runtii wuxuu ka koobnaa wadatashiyo badanaa la geliyey ilaa iyo boqol iyo toddobaatan iyo sagaal qodob ka koobnaa ilaa labaiyo toban labada kun iyo tobankii ayaa lasoo waday wadatashyadiisa kaas oo qeyb badan oo ka mid ah oo markii dambe ay noqotay in aan la wada qaadan laakiin qeyb badan oo ka mid a la qaatay lagana dhigay dastuur kumeel gaar ah iyadoo markaa loo maray inay ansixiyaan erge ka koobnaa sideed boqol iyo labaatan iyo shan qof oon lagu ansixiyey school blusia ee magaalada muqdisho laba kun labaiyo tobankii oona ah dastuurka hadda maanta aan isticmaalayno marka intaa wixii ka dambeeyey waxaa la dhisay dastuurkaasi wuxuu qodobadiisa boqol soddon iyo afaraad iyo boqol soddon iyo saddexaad ka mid a dastuurkaas waxay qeexayeen in la dhiso guddiyo oo qeybna baarlamaani ah qeybna guddi madax bannaan ah marka aniga hadda waxaan ka tirsanahay oo aan guddoomiye ku-xigeen ka ahay guddiga madax bannaan ee qodobka qodobadaas labada qodob mid ka mid aha ku salaysan ku fadhiya guddiyadaas shaqadoodu waxay ahayd in dastuurkan kumeel gaarka ay ka saaraan marka heerar ay soo kala marmareen baarlamaankii tobnaad oo aniga aan xildhibaan ka aha kusoo jiray meel fiican bay soo gaarsiiyeen runtii waxay soo diyaariyeen documenti aad u dhamaystirno meelo badan taabanahayay caqabado yaraa ka jiray oo ahayd in waxyaabo qaar waxaa jiray laba qeyb dastuur ka kooban yahay qeybna qeyb farsamo ahaan ayay ahayd oo shaqo iyo aqoon iyo waxay u baahanayd iyo talo ururin qeybna waxay ahayd siyaasiyan in looga heshiyo waa qeyb mabaadi' siyaasadeed in looga heshiyo u baahnayd marka qaybtii siyaasadda ayaa adkaatay in laisla soo gudbiyo wadada lasoo dhiraandhiriyo ay soo dhaafto baarlamaankii tobnaad way soo dhaafi weysay in laga heshiyo marka kii kow iyo tobnaada hadda loo soo gudbay oo aniga hadda guddigii madax banaana markaan aan qeyb ka ahay runtii guddigan laga soo bilaabo sagaal iyo labaatankii march ayaan si official aan u shaqo bilownay aan shaqaynaynay howlihii guddigan uu qabtay marka waxaa ka mid ah kow marka horeba in guddigan iyo guddiga la socodka dastuurka oo guddi baarlamaani ah iyo wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo saddexda hay-adood ee dastuurkan ka shaqayntiisa u xilsaaran ee ah in heshiis is-afgarad ah oo qaab wada shaqayn fiicana inay yeeshaan ay ay iskala heshiiyeen oo iskala fadhiisteen kadib aan samaysnay roadmap oo aan dastuurkan kusoo gebagabaynayno roadmapkaas oo aan ugu talagalnay aan ku mudaynay in siddeed iyo toban bilood gudahood dastuurkan runtii waktiga dheer soo qaatay muddada dheer maskax badan lasoo geliyey qarashaad badan lagu soo bixiyey in markaan aan fursad kale aan jirin aan ka ahayn in dastuurkan la dhammaystiro annagoo ka eegayna ayaa runtii dadaallo badan aan gelinay bilihii aan jirnay meel fiicanna waa soo gaarsiinay waxaan diyaarsanay jadwalkii runtii siddeed iyo toban bilood aan inaan ku dhammayn karna aan aaminsanayn waxaa jiray habraacyo aan ugu talagalnay in baarlamaanka ay uga doodaan dastuurka habraac iyaan diyaarinay baarlamaanka la horgeeyey marka habraac iyaa waxyar waktigii doodihii baarlamaanka ay ka galeen ayaan weli la ansixiyn habraaci marka habraacaas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa baarlamaanka hadda wuu xirmay habraacaas marka la ansixiyo waxaan rajaynaynaa dooda dastuurka ay furanto waxaa kaloo iyadana fursad ah oo qaali ah runtii ba guddiyadii hore aynas helin in madaxda qaranka hadda ay u diyaarsan yihiin in dastuurkan la dhammaystiro ay ka go-an tahay oo heshiisyadii siyaasadeed ee loo baahnaa ee dastuurka dhammaystirtii qaybta weyn kaga aadanayd in runtii heshiisyo siyaasadeed laga soo gaaray oo aada la socotiin shan qodob oo ka mid ah heshiisyadaas marka laga reebo qodobka sagaalaad ee dastuurka hadda oo sheegaya gobolka banaadir heshiis gaara in laga galo oo ku qornayd qodob gobolka banaadir kuma jirin waxyaabihii laga wada hadlay laakiin marka laga reebo gobolka arrintiisa intii kaleo dhan madaxda waa tii ay heshiis ka soo gaareen heshiiskaas soo gaaray annaga waa waxaan waa ka shaqaynay waa u tegi doonaa maxamed adigoo mahadsan heshiiska laakiin waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo dastuurkani ma kii maaragtay ama kuwii madlanaa maaragtay wadahadaladooda ay socdeen oo madallo kala duwan ay madaxdii hore u fadhiisteen miya sida dastuurkii maaragtay dowladdan dowladihii ka horreeyay mise waa mid cusub oo aad idinku bilowdeen
mame ba annaga midaan bilownay ma ahan documentigii laga soo shaqaynayay ee waktiga lasoo geliyey ayuunbaa annagana sii dabaqaynaa in wadaynaa waxyaabihii ka dhinaa iyo waxyaabihii in lagu dara ay tahay iyo waxyaabihii in laisla toosi ay tahay ayuun baan ku daraynaa runtii shaqooyinkii baarlamaankii tobnaad ay soo qabteen shaqooyin aad u tiro badanay ahaayeen documenti aad u muhiima ayay soo diyaariyeen wakti badan lasoo geliyey qarshi badan kusoo baxay laftigiisa marka documentigii ayaan ku kor shaqaynaynaa ayaanu wadnaa wax lagu daraya waxyaabihii ka dhinnaa oo loo baahnaa oo sixid ah toosin ama la tashiyo kale in la geliyo ah kii un baan wadnaa aan dabaqaynaa ma ahee mid aan hadda promiskaas ka bilownay maaha waa gartay maxamed marka dad badan oo soomaaliyeed ayaa saluugsan muddada uu soo jiitamaya dastuurkan adiguna waxaa sheegtay in aad samaysateen khariirad aad dastuurkan ku dhammaystiri doontaan muddo siddeed iyo toban bilood ah marka ma kula tahay in muddadaasi aad ku dhammaystiri kartaan oo aad dastuurka u diri doontaan baarlamaanka
aad iyo aad aan u aaminsannahay in muddadaas aan ku dhammaystiri karno weliba siddeed iyo tobanka bilood muddada markaan soo diyaarinaynay waxaan maskaxda ku haynay in heshiisyada siyaasiyan qaybaha siyaasiyan in looga heshiiyey ay tahay inay noo dhimanaan doonaan oo wakti naga qaadan doontaan maskaxda ku haynay ayaan siddeed iyo toban bilood uga dhiganay taas waaba soo horumartay oo hadda madaxdii heshiise hordhaca already ka gaareen heshiisyadii siyaasadeeda loo baahnaa in wadahadal siyaasadeed laga galo qodobadii lix qodob camal ay ahaayeen shan qodob oo ka mid ah oo ugu muhiimsanaa waa tii heshiise hordhaca laga soo gaaray oo keliya ay u baahan yihiin in baarlamaanka doodii kama dambaysta ah ay ka galaan marka waxaan aaminsannahay siddeed iyo tobankii bilooda aan qabsanay inaan ku dhammayn karno madaxdana commitmentidii ay sheegeen inay dastuurkan runtii ay aaminsan yihiin prioritiska koowaad iyo labaad marka amniga laga tago dastuurkan inuu u yahay prioritiska labaad ay muujiyeenna taas laftigeeda ay noo tahay dhiirigelin weyn shaqadeedana dardar adag u samaynayso oo dee waanu ku mahadsan yahay madaxweynaha darhaad ugu dambaysay dhuusmareeb uu ka hadlayay amniga marka laga tago in dastuurka ay tahay shaqada ugu muhiimsane dowladdan inay dhammaystirto ay tahay laga maarmaana ay tahay dastuurka hawshiis in la guda galo golaha baarlamaanka labadiisa golana runtii aada ammaanka ugu hayaan in muhiim ay tahay dhammaystirka dastuurkan runtii baarlamaankan waxaan dhihi karaa haddaad fiirisay shuruucdii ay mariyeen kow iyo toban sharci oo intii baarlamaan soo jirtay ku adkaatay inay mariyaan ay mariyeen waxaan dhihi karaa baarlamaankan dastuurkanna sidaasoo kale in ay runtii ugu diyaarsan yihiin inay ka doodaan dooddi masiirka loo baahna ay geliyaan waxyaabihii qaabka ay rabaan ay u dhigaan oo dastuurkan siddeed iyo tobankan bilooda aan sheegnay lagu ansixin karaan aaminsannahay
waa tahay haddii aan dib ugu soo laabanno su-aashii aad hadaaga ka dhawaajisay ee maaragtay heshiisyadii ay taariikhiga ah ay dhowaan gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ee dhinac u jihaynayay maaragtay mustaqbalka siyaasadda ama wax ka bedelayay hanaanka siyaasadda siduu u saameyn karaa marka dastuurkan
runtii dastuurka dee si oo ballaaran uu u saameynayaa isbeddel weyn uu ku samaynayaa ugu yaraan sagaal cutub ayaan dhihi karaa ayuu saameynayaa dastuurka wuxuu ka kooban yahay haddaan isticmaalno sideed afariyo toban cutub shan iyo toban cutub uu ka kooban yahay sagaal ka mid a ayuu saameynayaa haddii marka de heshiis wey heshiiskaas ma ahan kama dambays markuu baarlamaanka ka doodo sharci isku bedelo runtii qodobo badan ayuu bedelayaa waana ka shaqaynay oo wixii dhan farsamo ah oo annaga nooga aadan waan u diyaarinay dhankii farsamo keliya dhankii ka doodista baarlamaanka iyo ansixintooda ayuunbaa habsan marka aaduu u saameynaya ilaa iyo sagaal cutub uu saameynaya isbedel badan uu ka sameynaya dastuurka haddii uu dhaqan galo heshiiskaasi
waa gartay khilaafyada ugu badan ee kusoo laalaabta madaxda sare ee dowladda waxaa ka mid ah awoodaha oo isla eg ama jahawareer uu ka taagan yahay marka arrintaasi ma ka saxdeen oo maaragtay ma jaangoyseen dastuurkan
horta annaga ma jaangoyn karno oo waddo cusub ma jeexno wixii lagu heshiye ayaan dabaqnaa oo luuqad dastuuriga u bedelnaa marka heshiiska dhacay laftigiisa ayaaba haddii la dabaqo ayaa wuxuu u dhigan yahay dalka inuu yeelanayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen systemka loo oo loogu talagalay meesha ra-iisal wasaare aan ku jirin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen adduunyada dee siday u wada shaqeeyaan waa la yaqaanaa waa simbol method oo la fahmi karo marka annaga wixii lagu soo heshiiyo ayaan dabaqnaa aan luuqadda suri u bedelnaa taasna waa midda ay kusoo heshiiyeen ay isku soo afgarteen markuu baarlamaanka ansixiyana sharciyaday noqon doontaa waa garta marka marar badan waxaa lagu soo celceliyey in maxkamad dastuuri ah uusan dalka lahayn inuu u baahan tahay in dastuurka lagu daro oo la qeexo hay-adaha fulintana ay maaragtay kadib ay fuliyaan marka arrintaasi muxuu dastuurkan ka qaba
maxkamadda dastuuriga runtii dastuurka hadda aan isticmaalna xataa waa ku jirtaa in la dhiso maxkamadda dastuuriga ah laakiin un duruuftii ayaa saamixi weysay oo laakiin laakiin system ahaan maxkamadda dastuuriga dalka in laga dhiso waa ku jirtay mar walba haddana waa ku jiraysaayo oo midka aan soo diyaarinayna waa ku jirtaa marka keliya duruufihii saamixi waayey dastuurka in la dhamaystiro unbaa iyadana saamixi waaye ma ahayn maxkamadda dastuuriga system ahaan waa noo qoran tahay waa mahadsan tahay maxamed xasan idriis iyo khadka igugu jir dhowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno dastuurka soomaaliya ee qabyada ah waxaa marti ku ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka maxamed xasan idriis dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo alaykum magacayga waa mawlid mascade dhabarey oo jooga degmada goldogob aad baan idin salaamaya dhammaantii laanta af soomaaliga ee v o a iyo xildhibaankaa xildhibaanka waxaan rabay su-aal aad u kaba inaan weydiiyo taasoo ah institutionka soomaaliya aan dhammaystirnayn had iyo jeer waxaa la arkaa ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ishaysta taasna waxaa ugu wacan dastuurka qabyada marka dastuurka door intee la eg buu ku yeelan karaa haddii la dhammaystiro khilaafkaa soo noqnoqonaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu meesha ka baxo ma tahay mid suurtagala su-aashaas aan weydiin lahaa waan salaamaya dhammaantiin
waa mahadsan yahay mawlid runtii horta waxyaabaha hadda annaga aan ka shaqeyno sideena howl farsamo waaye ma ahan howl siyaasadeed guddigeena guddi farsamo oo dastuurka qeybta farsamada kaga aadan wey shaqadiisa laakiin si guudba haddaan u sheego sidiisaba systemka hadda la rabo in la dabaqo oo lagu soo heshiiye haddii la dabaqo meesha ra-iisal wasaaruhu ka baxaya oo systemka haddii la dabaqo waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen marka u malayn maayo khilaafaad siyaasadeed markaas inay meeshaas ka dhex jiri karto waa iska simple system ah system waxaan dhihi lahaay iska easy simple ah oo la garan karo oo dadka dhan ay yaqaaniin sidii silsiladda u samaysan tahay la fahmi karo oonan carqalad badan ka jiri karin marka dastuurkan waxaan rajaynaynaa aan soo diyaarinayna inuu yahay dastuur runtii aad u kala qeexaya shaqooyinka la kala leeyahay waddada dowladnimadana si saxa oo qayaxan oo aan mugdi mugdi ku jirin u samaynaya runtii dadkana waxay soo kororsadeen aqoon badan intii aan soo soconay marka laga soo bilaabo jamhuuriyaddii labaad oo carte laga soo bilaabay labadii kun caqabada badan ayaan soo marnay marka caqabadahaas laftigooda faa'iidooyin ayay noo yihiinoo waxbarasho badan ayaa ku dhex jirtay oo laga soo faa'iiday marka waxbarashadaas iyadoo lagu dabaqaayo dastuurkan waxaan rajaynaynaa inuu yahay dastuur dhammaystiran oo dadku dhan ay fahmi karaan
waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa bedri maxamed maxamuud waxaan joogaa dalka etoobiya khaasatan dowladdaeanka soomaalida etoobiya ugu horrayn waxaan weydiinayaa anigu su-aasha xildhibaanka ah dowladda hadda jirtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu ballan qaaday inuu dhammaystiri doono dasduurka qabyada ilaa haddana dowladdu waxaad mooddaa inay ku mashquulsan tahay la dagaalanka kooxda xagjirka ee al-shabaab ma lays odhan karaa dasduurka soomaaliya wuxuu geli doonaa sanado kale oo qabyo ah su-aashaasaan weydiinaya xildhibaanka aad aad iyo aad baad mahadsantiin bedri maxamed maxamuud waa mahadsan yahay runtii dastuurkan haddaysana waan sheegay madaxweynaha madaxda qaranka oo madaxweynaha ugu horeeyo guddoonka baarlamaanka xataa dowlad goboleedyada kulligooda madaxdooda runtii waxay muujiyeen in ay ka go-an tahay dastuurka in la dhammaystiro ayna u tahay prioritiska labaad markii laga tago priority koowaad oo amniga dalka ah in dastuurka priority labaad uu yahay taasina caddeymaheeda xataa markii hore hadalka aan ku bilaabay oo ah markii ugu horreysay ayaa ergooyinka ka socdo guddiyada dhisan oo laba guddi ka kooban guddiga madax bannaan ee dib u eegista hirgelin dastuurka oo aniga aan ku jiro oo ah guddi madax bannaan iyo guddiga la socodka hirgelinta dastuurka oo guddi baarlamaani ah labadaa guddiba sharciga dastuurka wuxuu sheegahayaa in dowlad goboleedyada ergooyin min hal ergo ay kusoo darsanayaan marka ergooyinkii si dhammaystirna loogu soo daray dowlad goboleedyada ay soo dirsadeen marka waxay muujinaysaa ka go-naanshaha madaxda qaranka inay ka go-an tahay dastuurka in la dhammaystiro annagana dhankii farsamo runtii shaqooyinkii si adag ayaan u qabanay dardar gelinay keliya waxaan sugaynaa doodii baarlamaanka baarlamaankana waxaan aaminsanahay si inay iyadana sidoo kale uga go-in tahay in laftigoodana kaalintooda si buuxda ay uga qaataan si dhammaystirka dastuurkan looga mirar dhaliyo marka waxaan aaminsannahay in baarlamaankan muddaxeleedkiisa intaanu dhammaan dastuurkan wakti aada uga sii horeysa muddaxeleedka baarlamaanka dhamaashihiisa inuu ku dhammaan doonaan aaminsannahay
waa gartay marka dowlad goboleedyada dabcan xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya wada shaqeyn noocee ah ayaa idinka dhexaysa
annaga dowlad goboleedyada sidana guddi farsamo waay guddigan tala ururinaan samaynaa marka shaqa wada shaqeyn fiican oo aada u wanaagsanaa naga dhexayso oo qaybaha naga quseeyo inaan talooyin kasoo ururino runtii wada shaqeyn fiicana naga dhexayso wada shaqayntana waxayba ka bilaabanaysaba guddiyada inay la shaqeeyaan dowlad goboleedyada inay usoo diraan ergooyinka ayaga ku matelahay guddiyada ay usoo dirsanayeen oo dastuurkan uu sheegahayay marka wada shaqayn fiicana naga dhexayso ayagana waxaan aaminsannahay inay si lamida si madaxda qaranka uga go-an tahay ayaga laftigooda in dastuurkan la dhamaystiro
maxamed idriis dhamaystirka dastuurkan maxay uga dhignaan doontaa dowladda soomaaliya
runtii guul weyn ayay uga dhignaanaysaa guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waayo dastuurkan qabyo qoraalka iyo soo socday ee dastuurkan kumeel gaarka ah muddada kumeel gaarka inta badan lagu soo shaqaynahayay wax badan ayaa horumarka dalka uga xayirnaa marka dastuurkan haddii si dhammaystiran loo ansixiyo horumarka dalka ayay qayb ka tahay maalgashiga ayay dhiirigelinaysaa maalgashadayaasha adduunka ayay waxay tusaysaa xuquuqda ay leeyihiin ay yeelan karaan protectionka ay heli karaan marka sharci dhammaystiran dal uu yeesho qofka maalgashanaya wuxuu helayaa kalsooni dhammaystiran oo uu garanayo mabaadi'da adduunka ka jirta uu kula macaamilayo xoolihiisana ugu badbaadi karaan waxna ka faa'idi karo asagana waajibaad saaran markuu gudaha soo galo uu fahmi kara marka horumarka bulshada soomaaliyeed dhammaystirka dastuurka qayb weyn ayuu ka yahay waana runtii waxaa la dhihi karaa dee kaalintii ugu muhiimsaneyd ayay noqonaysaa marka laga tago amniga dastuurka haddii dowladdan ay ku guulaysto in la dhammaystiro aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan idriis guddoomiye ku-xigeenka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii sidoo kale barnaamijka ka qayb galay tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo